magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo kan dhexe kuwaasi oo ka baxay iskuulka alnaxwa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa madaxda iskuulka macalimiin iyo aqoon-yahano maamulaha iskuulka alnaxwa cali ibraahim raage ayaa ka warramaya ujeedka xafladdan yani farxad weyn noo ah inaan soo gaarno gebagabada sanad dugsiyeedka afar labaatan shan iyo labaatan runtii farxaddaas waxaa ka dambeeya oo maanta loo dabaaldegaya waalidiinta macallimiinta iyo runtii ardayda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii farxaddan oo maanta aad u dabaaldegiisiin foonfoorada oo kala ah a iyo b iyo eydadka kale ah runtii a iyo b waxaan leeyahay hambalyo hambalyo mar kale waxay ii tahay farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta aad idila dabaaldego gebagabada aad soo gaarteen runtii oo sanadkan dhammaadkiisa ah madrasadan waa waa madraso runtii la asaasay labada kun iyo tobanka runtii markaan soo koobo taariikhda iyo dufcooyinkii ka qalinjibiyey waa dufcadii kooyo tobanaad ayaa maanta maraynaa waad ogtihiin sanad walbo xalfaddan way qabsantaa waxaynu u qabsantaa ardayda dhigta dugsiyada alnaxwa sanadkii hore waa dhignay sanad walba waa ligaa xalfaddan marka waxaan leeyahay jirow jooga hambalyo markaan soo koobo ardayda tira ahaan ka qalinjibisay dugsiyada alnaxwa waxay gaarayaan saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun ay kor u dhaafayaan ardayda qalinjibisa dugsiyada alnaxwa waxaa kaloo halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ardaydii qalin jabinaysay oo dareenkooda ka warramay
qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay soo gaareen
anoo ku hadlaayo magaca mu'asasada dugsiyada alnaxwa waxaa sharaf noo ah oo inaad yacni xafladdan qiimaha badan nagala soo qayb gashaan lagu dhiira gelinayo ardayda shahaadiga ah dugsiyada alnaxwa labada qayb ee maanta xafladooda aan u joogno sharafay noo tahay waana maxay too ku faraxsannahay dhammaan marti sharafka ee kasoo qayb gashay xafladdan qiimaha badanna waxaan leeyahay aada iyo aada umahadsantiin walagayaal runtii adinka la-aantiin hawshaan quruxda badanna ma aysan dhacdeen haddii aadan adinkana garab qabana waan u mahad celinaa dhammaan macallimiintii iyo maamulkii xafladdan quruxda badan siday u dhici lahayd nagala shaqeeyeen aad iyo aad ay umahadsantihiin waxaan leeyahay horta marka koowaad galaas labada galaase eydka iyo foonfoorada labadoodaba waxaan idiin rajaynaa guul qurux badan farxad inaad maaragtay nagula soo laabataan ayaan idinku rajaynaynaa biidn illah intaa kadib waxaan rabaa inaan tala yare maaragtay horeyna macallimiintiina iyo waalidkeedu kula daalay inaan sii dulmaro number kow in horta marka koowaad kalsooni uu la yimaado ardaygu haddaynan kalsooni jirin imtixaanka aad beri geli doonto ama aad u fudhiidanayso waxaad ka shaqayn doonta mataqaani
xafladdan oo kale iyo haddii ilaaha iskuul qabanqaabadan iyo wanaaggan macallimiintu ay samaynayaan waa ii horberi ka hormaray marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin maamuleynta iskuulka iyo ardada iyo waalidiinta intaanoo howla isku xilqaamay saan dadku u soo jiheeyey aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa runtii sidaa ognahay iskuulka alnaxwa wuxuu ka mid yahay iskuullada ugu tayada wuxuu ka mid yahay iskuullada ugu tayada wanaagsan gobolka banaadir sidaa daraaddeed waxaa dhihi karaa wuxuu ka mid yahay tiirarka ay kulisan tahay jaamacadda samafal
dafcaddan ayaa noqonaysaa tii kow iyo tobanaad oo ka qalin jebisay iskuulka alnaxwa ee magaalada muqdisho